أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين suuraddan waxaa la yidhaahdaa suurat lmaa-ida magaceedana waxaa laga soo qaatay qisada ku jirta oo qisat lmaa-ida la yidhaahdo ayaa laga soo qaatay waa suura madaniya ah kulligeed oo qur-aankii madiine kusoo degay ayay ka mid tahay suuraddani suuradaha dhaadheer oo qur-aanka ku jirana waa ka mid weeyaan qisada marka magaceeda laga soo qaatay qisat lmaa-ida waan arki doonaa insha allahu tacaala nabiyullaahi ciisa iyo xawaariyiintiisii oo ardaydiisii ah ayay ku saabsan tahay marka uu allah nooga xikaayooduu leeyahay id qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryam hal yastaiicu rabuka an yunazila calayna maa'idaة min aلsama qaala itaqu llaha in kuntum muminiin yani aayaddaas ayaan ku arki doonaa maa-idada waxa la yidhaahdo marka magaceeda suuradda halkaasaa laga soo qaatay suuraddan markii ay soo degaysay sida imaamu axmed oo warinaayo fi musnadihi can cabdillahi bni camrin can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma wuxuu leeyahay yani unzilat cala rasuuli اllahi sala allahu alayh walihi wasalam suurat lmaa-ida wa huwa raakibun calaa raaxilatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam suurat lmaa-ida isagoo hashiisii saaran dusheeda ayaa allah kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala markaasu wuxuu leeyahay falam tastatic an taxmila awood ma aysan u yeelanin way awoodi weysay inay nebiga qaado calayhi salaatu wasalaam markaasuu fanazala canha uu ka soo degay leanna waxyigu waa taqiil weeye waa shay culus weeye marka way qaadi weysay culayskiisa waxyiga markuu kusoo degayay sidaa darteed ayuu kasoo degay ayuu leeyahay xadiidkaa sanadkiisuna sheekh naasir sheekh maarat sheh axmed shaakir waa tasxiixinayaa oo xadiis saxiixa buu ohanaya sanadkiisa weeyaan suuraddan marka waxaan ku arki doonaa axkaam aada u tiro badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala noogu sheegi doonaa qasas iyo qisooyin badanna allah wuu noogu sheegi doonaa oo suuradda dhexdeedaan ku arki doonaa weliba qisooyinkaas suurta kale qisooyin aan lagu sheegi doonin aanan lagu sheegin ayaa iyada lagu sheegay suuraddan dhexdeeda waxaan arki doonaa axkaamta oo allah subxaanahu watacaala suuraddan dhexdeeda uu maaragtay noogu jideeyey waxaa ka mid ah waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu noo xalaaleeyey iyo waxyaalaha nala ka xarimay ee xoolaha ka mid ah xoolaha waxaa ka mid ah waxa yacni maaragtay naloo xalaaleeyey cunitaankooda iyo waxaa naloo xalaalaynin waan arki doonaa ugaarta lafteeda iyo ugaarsashada maxaa naloo xalaaleeyey maxaase nala ka xarimay iyada lafteeda waan arki doonaa insha allahu tacaala waa laga hadli doonaa waxaan arki doonaa ugaarta qaar ka mida in naloo xalaaleeyey oo weliba ay maaragtay lagu ugaarto waxyaalaha la yidhaahdo aljawaarix qur-aanka uu ku tilmaamayo eeyaha iyo waxa lamidkaa oo lagu ugaarsado waxa ay qabtaan xalaalnimadeeda iyo wixii xaaraam ka ah ayana waan arki doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah axkaamta waxyaalaha badan maaragtay taxliilka iyo taxriimka ku saabsan ahlu kitaabka cunadooda alyahuudu waalnasaara dabiixadooda waxa ay gowracaan xalaalnimadooda iyo waxaan xalaal ka ahayn waa arki doonaa iyadana waa laga warrami doonaa inuu rabbi noo xalaaleeye buu rabbi noo sheegi doonaa sidoo kale haweenka ahlu kitaabka alyahuudu waalnasaara haweenko haweenka nikaaxooda laftiisa inuu bannaan yahay ayana waan arki doonaa marka axkaam aada u tiro badan yacni maaragtay weysadiibaa ku jirta oon arki doona insha allahu tacaala waa aayadda suuradda maaragtay weysada looga hadlo waa tan aan arki doona biidn illahi tacaala isla suuraddeena dhexdeeda ayaan ku arki doonaa iyadana markii salaada inaad aad aad maaragtay tukato la doonayo inaad weyse qaadato baa axkaamtaasaa ka mid ah axkaam aada u fara badan ayaan ku arki doonaa suuraddan oo taxliil iyo taxriim iyo maaragtay ibaaxa iyo wax walba iskugu dhex jiro ayaan arki doonaa uma qasaska qisooyinka allah subxaanahu watacaala uu ka waramayo iyadana waxaan arki doonaa nabiyullaahi muusa oo reer bani israa'iil yacni suuraddeennan wax yar baa lagu ishaaray hadda aan ka soo baxno suurat nisa suurat lbaqarana wax yar baa lagu soo ishaaray oon kasoo aan ku soo aragnay reer bani israa'iil oo la odhan doono baytulmaqdis gala ilaahay baa idiin qoray ee aadoo gala in la yidhaahdo oo markaa ay cinaad iyo madax adayg ay nebiyullaahi muuse kula dhaqmi doonaan ayaan arki doonaa markii ay diidaan inay galaanna allah subxaanahu watacaala tiih oo ku ridaayo la wareerinayo wax waalan camal iska daba wareegayo lagu xukumi doono qisadaas suuraddan unbaa maaragtay lagu tafsiiliyaa suurat lmaa'ida ayaan ku arki doonaa waxaa kaloo qasaska suuraddan looga warrami doono ka mid ah qisada nebiyullaahi aadam labadiisii wiil ou dhalay ee maaragtay isdilay midkood midka kale ou dilay iyo yacni nadaamada iyo qoomamada iyo shallaytada uu la yimid iyo wixii axkaam ka ratibmay iyadana waan arki doonaa oo suuraddan way ka warramaysaa waxaan kaloo arki doonaa qisada hadda aan sheegaynay oo qisatulmaa'ida oo akhirka ila yani maarata allah uu ku sheegi doono suur suurta akhirkeeda meelaha dambe iyadana waan arki doonaa inay maaragtay codsan doonaan xawaariyiintii in maaragtay saxan ama xeero uu raashin ku jiro in samada looga soo dejiyo ay nebiyullaahi ciisa weydiisan doonaan iyo hadallada oo nebiyullaahi ciise ugu jawaabay iyo allah subxaanahu watacaala markuu ka codsaday oo weydiistay inuu siiyey shuruudna lagu xiro laleeyahay qofkii ku gaaloobo markaa kabacdi waciid shadiida loo maaragtay loogu goodin doono ayaan arki doonaa marka suuradda axkaamta iyo qasaskaa tirada badan intaan sheegnay iyo kuwo kaleba way ka warrami doontaa oon arki doona insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi waa horaan uga soo hadlay suurat lfaatixa bisinka uga soo waranay yani maaragtay icraabaadka ku jiro iyo wax oo dhan marka qofkii rabo suurat lfaatixa ayuu unoqon doona insha allahu tacaala bismi illaahi allah magaciisa baan abtadi u ku bilaabanaya qiraa'adayda iyo akrintayda baan ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista ballaaran iska lahaaye addoommadiisa siinay yani maaragtay naxariista aanan u kala saaraynin gaal iyo muslim yani maaragtay insi iyo jinni iyo makhluuqaad aan uka kale aan u kala saaraynin raxmadiisa koonkao dhan ay camimtay allihii arraxiimi naxariista gaarka ah muslimiinta mu'miniinta maalinka qiyaamaha ku goori yeelayay marka allahaas ayaan magaciisa ku bilaabanaya يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسول كي سر ميو يعني ذاتكي حق قاطيو ذاتك أسبال الله عليها يا أيها الذين آمنوا أوفوا أوفيا أوفوليا بالعقود أي بالعهود عهود يبلمدا أوفيا بلنكا aad gashaan ama allah la gala ama khalqigiisa la gale ballanta siday tahay u oofiya uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimat lancaami bahiimatun hiya alancaam bahiimadii ayaa laydin xalaaleeyey alancaamu oo xoolaha ahaa idaafada waxaa la yidhahdaa idaafa bayaaniya sidaan ka hadli doono yani xoolihii baa laydin xalaaleeyey weeyaan waa un xoolaha xoolahan baa loo jeeda xoolihii baa laydin xalaaleeyey oo geelii iyo lo-dii iyo arigii ah ayaa laydin xalaaleeyey ilaa maa shay mooye yutlaa la akrin doono calaykum dushiina lagu akrin doono waxa dushiina lagu akrin doonaa hadda kadib laydin sheegi doono waa waxa laydinka xarimay laakiin intaas la idiin sheega mooye waxa kale waa laidin xalaaleeye xoolihii weeyaan ilaa maa yutla calaykum waxa dushiina lagu akrin doono hayra muxilli saydi xaala kawnikum hayra muxilli saydi idinkoo ah ugaarta kuwa aan xalaashanaynin wa antum walxaalu antum idinkana xurumun aad tihiin kuwa xarmaday oo xaj ama cumro xarman aad tihiin ugaartana idnan aysan xalaal idiin ahayn oo laydinka xarimina ugaarsataan ina allaha alle yaxkumu wuu xukumaa wuu xukmiyaa maa yuriidu wuxuu doono buu xukumaa isagaa iska leh amarka iyo tasarufka koonka isagaa iska leh wuxuu doono xukumaa wuxuu xukumana cidi kama daba imaan karta weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu waxa weeye aayaddan suuradda waxaa lagu bilaabay sifada dadka muslimiinta ay leeyihiin oo sifatu liimaan ah naado loogu naadinayo ayaa loogu dhawaaqay weeyaan sida masalan ibn abi xaatim uu warinaayo wuxuu leeyahay nin ayaa wuxuu u yimid cabdullahi ibni mascuud radi allahu canhu saxaabigaas ayuu u yimid markaasuu yidhi ii dardaaran buu yidhi cabdullahi ibni mascuudow wax ballana ii dardaaran buu yidhi dardaaran isii cabdullah bn mascuud marka wuxuu ku yidhi idaa samicta allaha yaquulu ya ayuha aladiina aamanuu faarcihaa samcak fainahu khayrun ya'muru bihi aw sharun yanhaa canhu yani saasuu yidhi wuxuu leeyahay cabdullah bn mascuud markuu yidhi yani ii dardaaran ayuu wuxuu ku yidhi haddaad maqasho allah oo odhanayo qur'aanka ya ayuha aladiina aamanuu sifadaas isagoo idinkugu naadinaya haddaad maqasho faarcihaa samcak buu yidhi maqalkaaga aad u raariciyo aad u dhegayso maxaa yeelay ila magacaada yaa lagugu dhawaaqi mu'min baa tahay muslim baa tahay fainahu khayrun ya'muru bihi allah markuu ya ayuha aladiina aamanuu leeyahay khayr buu dadka faraya aw sharun yanhaa canhu ama shar buu dadka ka reebaya marka ya ayuha aladiina aamanuu marka la yidhaahdo ama khayr baa lagu fari ama sharun baa lagaa reebi saas darteed marka qofku inuu aada u dhegaysto ayaa laga maarmaan ah weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo awfuu bilcuquudi ballantii oofiya ballankii oofiya marka alcuquud hadda almuraadu bilcuquudi huna waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa cuhuuda cuquudda waxaa loo jeedaa wa alcuhuud baa la yidhaahdaa ballanka wey cahdiga waa cahdi ayaa cuhuud lagu jamcinaya marka cahdigaasi wuxuu kulminayaa cahdiga allah subxaanahu wa tacaala uu nala galay inaan oofino waa nala ka rabaa waxyaalaha nala ku farad yeelay waxyaalaha waajibaadka ah manduubaadka waxa la yidhaahdo wixii nala ilzaamiyey inaan gudano oon ku camal falno arrimahaas oo dhan baa nala ka rabaa wixii rabbi aan la galnay cahdi iyo ballan oo takaaliifta nasaarana inaan siday tahay u gudano baa nala ka doonaya waxay kulminaysaa cuhuudda allatii taqacu bayna annaasi bacdihim maca bacdin dadka dhexdooda ballamaha dhex mara qofka insaankaa ballan baad gelaysaan ama tijaaro ha noqdo ama caqdi kaleeta ha noqdo ama ballan kaloo caadiya ballankaas in la oofiyo oo waxyaalaha mucaamalaadka insaanka ka dhexeeya wey nikaax ha noqdo tijaaro ha noqdo maaragtay ballan caadiya ha noqoto waxa wixii cuhuud ah iyo ballan la galo in siday tahay loo oofiyo baa la rabaa marka aya labada arrimoodba cuquudan ilaahay uu sheegay way kulminaysaa kii allah aan la galnay iyo midda bani aadamka naga dhexaysaba inaan siday tahay u gudano baana laka doonaya awfu bilcuquudi lanna cuquudda asal ahaan markii luqada ahaan ay ka hadlayaan waxay yidhahdaan waa yani jamcu caqdin caqdi baa cuquud lagu jamciyaa asalka caqdiga waxaa la yidhahda waa alrabtu shay xiri shay la xiraa la yidhahda xiritaan weeyaan oo waxaad orani caqadtu lxabla bilxabli idaa rabadtahu bihi soo ma yani xarigii baad xariga kale ku xiray baad orani marka caqdigan waa shay ballan iyo wax la guntay oo la xiray wey siduu yahay marka inaad u oofiso ayaa la doonaya weyan marka qur-aanka waxaad ku arkay awfu yani in la isticmaalo awfa ficil la yidhaahdo amase oo iyadoo la takfiifiye ah yani awfa la yidhaahdo way ku timaadaa waxay kaloo ku timaadaa wafana way ku timaadaa yani waxay kaloo ku timaadaa wafa iyadoo la yidhi oo la shidin iyadoo la shido iyadoo hamze lagu daray intaba way timaadaa awfa inaad tidhaahdo wafa inaad tidhaahdo oda shadin wafa inaad tidhaahdo intaba qur-aanka way ku timaadaa weeyaan marka intaba waxaa loo jeedaa waa wixii aad laasimtay gudashadooda aad gudato weeyaan marka yani waxa weeye hadda midaan waa awfu bilcuquudi iyadoo hamze wadata weeyaan awfu baa layidhi awfu bilcuquudi waxaad arkaysaa iyadoo yani maaragtay la shiday iyadoo aan la shidin oo la yidhaahdo wafaa ku timaado oo kale yani marat faman wafaa bicahdihi min allah wafaa baa ku imaanaysaa in la yidhaahdo waxay timaadaa in la xoojiyo waibrahima aladii wafaa iyadoo la shido wafa inta marka waa isku macno weeye laakiin midda shadka ayaa waxay tusinaysaa mubaalaqay tusinaysaa oofintiisa inay zaa-id tahay ayay ayana tusinaysaa weeyaan marka ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi ballanta dadka muslimiinta inay oofiyaan ayaga asal u leh maxaa yeele ilaahay baa faray hadda maanta cagsi bay noqotay adduunka siday hadda muslimiinta cahdigii ballanta lagumaba yiqaama waxaa leeyahay cahdigii ballanka gaaladaa ballan lehay dadku leeyihiin yani gaalkaa ballanka oofiyo oo fuliye bay leeyihin muslimkii ma fuliyo laakiin waa cisyaan oo muslimka la yimid maahane islaamkaa ballanta la oofiye iska laha ballankoo laga baxana waa munaafiqnimo wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam aayat lmunaafiqi alaaa buu yidhi saddex way munaafiqa calaamaadka uu leeyahay ida xadaa kadab waida wacada akhlaq qof ballan ka baxa haddaa aragto waa munaafiq weeyaan waida tumina khan haddii la aaminana khiyaanu sameeyaan ballan hadduu galana wuu ka baxaa hadduu sheekeeyana waa been buu sheegaa munaafiqa calaamaadkiisay ka mid tahay ballanka baxyadu laysat min sifaati lmuslimiin muslimiinta sifaatkoodu ka mid ma aha ballanka in la oofiyo waa diin laanna ilahay wuxuu leeyahay waawfu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula fi suurat lsra ballanka oofiya maxaa yeelay ballanka waa laisweydiin berrinta qiyaamaha waa lagu weydiina kii ilaah allah aan la gashay iyo midka bani aadamka aan la gashayba uxillat lakum bahiimat lancaami uxillat lakum waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimat lancaami xoolaha kuwooda aan hadlin yani xoolaha aan hadlin un wey bahiimada asal ahaan yani xagga luqada waxaa la yidhahdaa albahimatu maa laa caqla lahu mutlaqan saasay ku tilmaama bahiima waxaa la yidhahda waxaan caqli lahayn oo idin waa bahiima la yidhahda waxba ma maqlo yani wax caqliga uu leeyahay ma jiro laakiin waxaa lagu ilaaqaa bahiimada waxaa hadda loo jeedaa ismun likulli di arbaci qawaa'ima la yidhahda wax kasta oo afar lugood leh afar adin leh bahiima lagu magacaabaya weya wax loogu magacaabay maxay tahay leeyihiin bahiima maxaa loogu magacaabay liibhaamiha min jihati naqsi nudqiha wa fahmiha wa caqliha yani waxay leeyihiin yani waxaa ibhaamkeeda inaysa waxba caddaysan karayn liibhaamiha min jihati naqsi nudqiha dhawaaqeedii ma caddaysan karto xuruuf iyo waxay ku hadasho sida insaanka oo waxa qalbigiisa ku jira uu carabka uga sheegan karo ugama sheegan karto fahmigeedii oo gaaban oo caqligii insaanka oo kale bani aadamka uusan lahayn garaadkeedii iyo caqligii oo maaragtay saasoo kale baa la yidhahda marka bahiimada waa waxa un mugdiga ah oo yani ama hadlinoo waxaasoo dhan baa loo jeeda leanna waxaa la yidhaha habeenka laylun bahiimun aa la yidhahdaa habeenka marka laga hadlayo markuu mugdi yahay laylun bahiimun waa habeen mugdi ah ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka bahiimatun hiya alancaamu idaafadan waxaa la yidhahdaa idaafa bayaaniya la yidhahdaa sida masala aad tidhaahdidoo kaleeto thawbu khazin markaad tidhaahdo yani thawbun min khazin yani masjid ljaamic markaad tidhaahdo masjidun huwa aljaamicu soo ma waa masjid wax kulmiyo weeyaan bahiimatun hiya alancaamu oo kale bay la mid tahay idaafa bayaaniya ayaa loo yaqaanaa idaafadaasi weeyaan hadda ancaamtan waxay culammada ku sheegaan bahiimada waan garanay ancaamta waa un waa un shay la iskor saaray weya bahiimat lancaam xoolihii baa laydin xalaaleeyay adoo yiro kale wey taas weeyaan ancaamtana waa jamcu nacam nacam ayaa la yidhaha nuunka caynka oo la kordhigo waxaana hadda loo jeedaa alibilu waalbaqaru waalghanamu baa la yidhahda waa xayawaanka yani maaragtay ee dadka ay dhaqdaan ayaa loo jeedaa waxa kaloo soo gelayo kuwa waxshigaana waa soo gelaya duurka waxa ku jiraan waana loo xalaaleeyey sida maalan eelada iyo yani dameer farowga iyo bahalka baciidka la yidhaha baqarul waxshiga ay dhahaan iyo waxaasoo idilna ugaarta duurka ku jirtana ayagana waa xalaal way soo gelayaan weeyaan uxillat lakum bahiimat lancaam laanna bahiimadii un bay ka mid yihiin laakiin asal ahaan waxay ku dhacdaa lo-da iyo geela iyo ariga ayay bahiimadu ku dhacdaa weeyaan uxillat lakum bahiimat lancaam xoolahaas baa la idin xalaaleeyey markii sidaa la yidhaahdo neefkaas waad qalani hilibkiisaad cuni waa ku bannaan tahay weeyaan sidoo kaleeto waxaa la yidhaha haddii ilma caloosha ay kaga jiraan oo ilma asagoo ku jira neefkii in la qalo ilmahaasna oo caloosha ku dhex dhinto isagana waxa waye dabxiga hooyadiis gawraca maaragtay yani hooyadii la gawracay buu isaguna xalaal ku yahay weeyaan leanna waxa weeye yani sida nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud oo warinaayo bisanadihi can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nabigeena wuxuu leeyahay zakaatu ljaniini zakaatu ummihi caloosha kuwa ku jira xoolaha ilmaha caloosha ku jira yani gawriciisu waa hooyadii oo la gawraco haddii hooyada la gawraca kan caloosha ku jira markii lasoo saaro gawrac kale uma celinaysid waa xalaal hadduu ku dhex dhintacata waa ku xalaash waa ku maarata xalaal bay ku tahay weeyaan isagana wuu soo gelaya ilaa maa yutla calaykum waa laydin xalaaleeyey xoolihii ilaa maa yutla waxa la akrin doono mooye calaykum dushiina lagu akrin doono waxa dushiina lagu akrin doono oo laydinka reebi doonaa waa maxay ayadana ina noo caddayn maa yutla calayna waxaana laku dul akrinayo aayaddan nooma sheegin laakiin aayadaha ka dambeeya ayaan aayaddan aayadaha ku xigo ayaan arki doona insha allahu tacaala waxa weeye aayadda loo jeeda ilaa maa yutla calaykum wa xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir wma uhila ligayr illahi bihi wlmunkhaniqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu wlnatiixa ilaa aakhir aayadahaas aan arki doono aayadda aakhirkeeda aan ka gaarno kuwaasaa loo jeedaa weeyaan maa yutla calaykum waxa dushiina lagu akrin doono waa waxina laka xarimay baktiga uu ka mid yahay maaragtay doofaarka uu ka mid yahay dhiigga daadanaya uu ka mid yahay iyo waxa lamidkaa yani xoolaha noocyadooda kaloo baktiye ay ka mid yihiin kuwaasoo dhan baa loo jeedaa wy ilaa maa yutla calaykum aayaddaa sidaasoo rabbi noogu noogu maaragtay noogu caddeeyey maxaa yeelay ayaga laftooda xalaal bay ahaayeen yani sida almunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiya iyo maytida markeedii hore xalaal bay ahayd laakiin waxay ku xaaraam noqotay baktinimada gawrac la-aanta aan la gawracin bay xaraam ku noqotay weeyaan ilaa maa yutla calaykum ayra muxilli saydi yani ilaa maa yutla calaykum waxaa kaloo ka mid ah xoolaha la gawraco ayadoon magaca ilaahay aan lagu xusin ama shirkiga loo gawraco iyo maarata asnaamta iyo waxa xunkaa iyo loo gawraco ayagaasaa ka mid waana arki doona insha allahu tacaala ayra muxilli saydi idinkoo ah yani xaala kawnikum hayra muxilli saydi idinkoo ah kuwa aanan ugaarta xalaalaysanaynin oysan xalaal idin ahayn wa antum idinkoo xurumun yani xarman oo xaj iyo cumro xarmaday hadduu qofku xaj iyo cumro xarmado xaj iyo cumro hadduu xarmadaa inuu ugaarsado ugaarta bariga oo banaanka dhulka ugaartiisa inuu ugaarsadaa waa xaaraam wey xaaraam waa laga xarimay intuu xarmashada ku jiro ama xajka uu ku jiro ama cumrada uu ku jiro laakiin hadduu badda ku safro asagoo muxrim ah oo xaj xarmada ama cumro xarmada hadduu badda ku safraa badda waxa ku dhex jiraaho kalluunka waa u xalaal weeye xaaraam kama ah isla suuradeennaan ku arki doona insha allahu tacaala allah oo oranayo uxilla lakum saydu lbaxri وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والذين حلالين وحي بدا كجرائي وقارتا يعني ما أرتي بدا كلهم كدحيا لنا جلابتان والذين أقوليا إذنكم محرمين لكن برقا وقارتيسا بنانكا وإذنك حرام ويا لإذن ما أقلموا ربي لي سبحانه وتعالى مركا غير محل صيدي إذنكو يعني ما أرتي kuwa xalaashanaya aan ahayn wa antum xurumun idink yani fii waqti waqti ixraamikumaa loo jeeda waqtiga aada xaj ama cumro xarman tihiin waa xaaraamay idinka tahay inaad ugaarsataan laydinma ogolo weeyaan ina allaha yaxkumu maa yuriidu ina allaha alle allah subxaanahu watacaala yaxkumu wuu xukumaa maa yuriidu wuxuu doono buu xukumaa maxaa yeelay asagaa koonkan maaligiisi ah yafcalu maa yashaa ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه أسقاس وح أرنكي كده بتيجي كروح حكمه لما أركويا يا أيها الذين آمنوا مر لبعض بحضر مؤمنين تي الله دواقيا مؤمنين تي الله يرسول كي سر ميو لا تحلوا هحلاشننا وهبنيسننا شعائر الله أي شعائر دين الله الله دين تيسا على مدهيدا حلاشننا ولا الشهر الحرام بلها أشهر الحرم كاللي هذا حرمة لهنا دقال إنا دقال لنتان حلاشننا ولا الهدي هدي أو حولها بيت الله الحرام لو وضو هدي قاس يعني إنا كحد قدبتان حلاشننا وهبرنيسننا inaad dhacdaan boobtaan iyo wixii lamid a ha u banaysamina wala alqalaa'ida walaa daati alqalaa'idi walaa dawaati alqalaa'idi kuwa luquntooda la xirayo yani maaragtay yani xargaha lagu xirxiray ama qalaa'ida waxa la yidhaha lagu xirayna xoolahaasna ha xalaashanina waa iska hadyigii un weeyaan dawaati alqalaa'ida la yidhahda yani kuwa loo kuul xiray ama maaragtay loo luqul xiray kuwaasna ha banaysanina oo hadyigii ah weeyaan walaa aamiina albayt alxaraama walaa tastaxilluu ha banaysanina aamiina albayt alxaraama bayt alxaraam oo baytullahi alxaraama dadka u qasday oo inay xaj iyo cumro aadaan doonayo sidaa u safray oo u aaday ayagana ha banaysanina oo xoolahoodii naftoodii ha banaysanina iyo dhiigoodii midna ha banaysanina weeyaan yabtaquuna ayagoo doonayo fadlan dheeraad min rabbihim xagga rabbigooda ka doonayo oo tijaaro loo jeedo fadligaas tijaara loo jeeda ganacsi bay ujeedaan wa ridwaanan raabi ahaansha ayagoo doonayo kuwaasna ha ku xadgudbininoo cirdigoodii ha banaysanina wa idaa xalaltum haddaad xalaal noqotaan oo xajkii iyo cumradii aad ka xalaal noqotaan fastaaduu ugaarsada ugaartii markii xajkaada iyo ixraamkaada uu kuu dhammaado inaad ugaarsataa waa kuu banaan tahay oo tii bariga oo awal lagaa xarimayo dhulka aad ugaarteedii inaad ugaarsato waa kuu banaan tahay wey walaa yajrimannakum yuunan idinku xambaarin yuusan idinku xambaarin shana'aanu qawmin dad carooshihii aada u carooteen yacni nacaybkooda iyo cadaawtinimadooda aada cadaawaysateen yeeyan idinku xambaarin an sadduukum liajli an sadduukum inay idin jeediyeen darteed can ilmasjid alxaraami masjid alxaraam inay idiin diideen darteed yacni maaragtay yaysan carada aada u qabtaan idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan oo ayaga aad tactaduu calayhim inaad ku xadgudubtaan yaynan idinku xambaarin buu allah leeyahay subxaana watacaala watacaawanuu muslimiintiyey yani isku kaalmeeya isugu kaalmeeya cala albiri samafalka iskugu kaalmeeya والتقوى alla kacabsiga iskugu kaalmeeya walaa tacaawanuu ha iskugu kaalmaynina cala alimi dembiga ha iskugu kaalmaynina waalcudwaani cadowtinimadii iyo xadgudubkii ha iskugu kaalmaynina wattaqu llaha alle ka baqa ina allaha alle shadiid lciqaab ciqaabkiisu miduu daran yahay uu adag yahay weeyaan allah marka iska ilaaliya ciqaabkiisa ka yani waa miduu adag yahood awood uma lihidiine rabbigiina ka cabsada buu rabbi leeyahay subxaana watacaala ayaddan waa mar labaad baa muslimiintii loo dhawaaqaya sifatu liimaan ayaa loogu dhawaaqaya waxna waa la fari waxna waa laga reebi khayr baa la fari wax kaloo dhib ahna waa laga reebaya yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa tuxilluu ha banaysanina oo ha xalaashanina shacaa'ir allahi allah shacaa'irta yani diintiisa calaamadaheeda ha banaysanina marka shacaa'ir waxaa la yidhahdaa waa jamcu shaciiratin shaciiraduna waxaa la yidhahdaa alcalaama waa calaamadda ayaa shaciira la yidhaahdaa shacaa'irta maxaa loo jeedaa culummadu macaani badanay ku sheegaan cabdullahi bni cabbaas oo kale wuxuu leeyay waa manaasik lxaj xajka manaasigtiisa ha banaysanina yani intihaaka ku samaynina ku xadgudbinina yani sida sidii laydiin faray si aan ahayn hawla imaaninina weeyaan shacaa'irta wuxuu kaloo leeyahay mujaahid oo kaleo tilmiid ibn cabbaasa markuu fasirayo wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa shacaa'irta calaamaadka xajka iyo muslimiinta lagu yaqaano yani alsafa walmarwata walhadya walbudna waxaasoo idil waa min shacaa'ir illah qur-aanka ilahay intaasoo dhan bu ku sheegaa weeyaan aayadahaasuu maaragta tawiilsanaya marka macaanidaas waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa sida masalan ibnu kathiir oo ku fasiraayo shacaa'irta waxaa la yidhahdaa maxaarim llahi subxaana wa tacaala laa tuxilluu ha banaysanina shacaa'ir allahi allah maxaa muxaramaadka idinka xarimay ha banaysanina weeyaan yani waxaa loo jeedaa laa tuxilluu maxaarim allahi alatii xaramaha allahu tacaala calaykum waxa ilaahay uu idinka xarimay ha banaysanina zinadii baa lagaa xarimay ha banaysanin ribadii baa lagaa xarimay ha banaysanin dilkii qatliga muslimiinta aad dishay qof muslime la dilaa lagaa xarimay ha banaysanin beenta lagaa xarimay ha banaysanin wamaa ilaa dalika kufriga iyo maaragta shirkiga iyo nifaaqa iyo bidcada iyo waxaas oo dhan waa muxaram ha banaysanina wixii ilahay idinka xarimay subxaana watacaala oo ha la imaananina marka taasaa loo jeedaya ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxilluu shacaa'ir allah marka waa iska caam yeelaynaa shacaa'irta diinta ilaahay oo idil wuxuu rabbi xadeeyey oo dhan baan ku ridaynaa weeyaan macnahaas ibnu katiir oo sheegayna macno wanaagsan weeyaan inta macaanidoo dhan way wada kulminaysaa marka ha banaysanina wuxuu rabbi idinka xarimay subxaana wa tacaala sidii la idinkaga xarimay faraha uga qaado uga tago weeyaan wala shahra alxaraama wala shahra alxaraamana ha banaysanina yani walaa tuxilu alqitaala bishahri lxaraami wey bisha shahruxaraamka la yidhaahdo bilaha ashhurulxurumka la yidhaahdo dagaal aad idinka bilowdaan muslimiinta haddaad tihiin ha banaysanina ba allah leeyahay subxana wa tacaala inaad idinka dagaal bilowdaan ha banaysanina ashhurulxurum marka ashahr alxaraam aliflaamta ku jirta waa tii jinsiga ahayd ashhur lxurumaa loo jeedaa bilihii xurmada lahaa waa afar bilood wey afarta bilood yani bil waxaa bisha koobaad waa waxaa la yidhahdaa dulqacda baa la yidhahdaa iyo dulxija iyo muxaram oo hadda aan ku jirnay bishaan aan ku jirnay labadii bilood aan soo dhaafnay saddexdaas waa xiriiraan midda afraad waa bisha rajab la yidhaahdo oo jumaada alaakhira iyo shacbaan dhexdooda ku jirta bisha rajab la yidhaahdo afartaas bilood ayaa ashhur lxurum la yidhaahdaa marka ha banaysanina bilahaas in aad dagaal idinka bilowdaan ha banaysanina baa ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay weeyaan fi suurat lbaqara kusoo marnay ayagoo muslimiinta ay weydiinayaan yasaluunaka can shahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun wasadun can sabiili illah waikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah waalfitnatu akbaru min alqatli soomayn yani aayadaas xaggasan kusoo marnay weeyaan marka bilaha allah subxaana watacaala uu maaragtay abuuray dadka ay wax ku tirsadaan waa labiyo tobankaas wey labiyo toban bilood wey sanadka labiyo tobanka afartaa bilood oo ka mid a ashhurulxuruma loo yaqaana in lagu xadgudbana lama ogola walidaalika culammada waxay yidhaahdaan yani waxa uu qofku sameeyo khayra bilaha dhexdooda waxa weeye tawaab badan oo ka helaya ajri badan oo ka helaya xumida uu sameeyana lamid ma aha bilaha kale xumaanta uu sameeyo kale lamid ma aha gafka ka dhaco bilaha kale wuxuu sameeya lamid ma aha weya yani waa ka xumidaasi aada u sii weyn wey xumaantaasa sii weyn oo bilaha dhexdooda la sameeyo sidaa darteed fi suurati tawba markaa tagnana waan arki doonaa allahu ka waramayo ina cidat shuhuuri cinda allahi itna cashara shahr fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalard minha arbacatun xurum allah sidaasuu leeyahay arbacatun xurum dalika diin lqayim falaa tadlimuu anfusakum yani hasdulminina diinka dhabkaa waa asaga wey allah bilaha ilahay agtiisa bilaha la tirsadaa waa labiyo toban kitaabka ilaahay ku sugan maalinkuu samaawaadka iyo ardada abuuray buuna labiyo tobankaa bilood sameeyey afar biloodoo ka midana waa ashhur lxurum wey marka sidaa darteed yaan la isdulminin buu allah leeyahay subxaana wa tacaala ashhur xurumka sidaas buu maaragtay allah suuradda noogu sheegay nabiyullaahi moxamedna wuu noo sii carifay oo magacyahooda uu noo sheegay afarta bilood waxa ay kale yihiin nabigeenna noo sheegay xadiidka imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu abi bakra nufayc ibn alxaaris radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabigeena xajat lwadaac markii la tegey xajkii uu maaragtay nabigaba xajiyey calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii buu ka mid ahaa wuxuu yidhi ina azamana qad istadaara ka hayatihi yowma khalaqa asamaawaati waalard zamanku waa wareegay buu yidhi sidii rabbi uu u abuuray samaawaadkii ardada maalintuu abuuray cadligii iyo maadaama muslimiintii ay khalabadii yeesheen nabiyullaahi moxamedna atbaac badan ou yeeshay sidiibuu maalintaas yani maalinkuu ilaahay samaawaadkii ardada abuuray buu ayuu u wareegay buu yidhi markaasuu yidhi asanatu itna cashara shahra sanadu waa labiyo toban bilood buu yidhi labiyo toban bilood wey minhaa arbacatun xurum afar bilood baa ka mid a oo xurmo leh afartoodii buu sheego wuxuu yidhi halaathun mutawaaliyaat saddex way isku xigaan markaasuu tiriyo yidhi dulqacda wadulxija waalmuxaram saddexdaas waa isku xigaan buu yidhi warajabu mudar warajabu mudar alatii bayna jumaada wa shacbaan yani rajab la rajabu mudar oo jumaada alaakhira iyo shacbaan dhexdooda ku jirto afartaas bilood weeyaan ashhurulxurumka marka sidaa darteed ashhurulxurumka sidii ilaahay uu u xarimay yowma khalaqa asamaawaati waalard ayay muxaram u yihiin ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca kaas waxa weeyaan arrinkaas waa madhabu daa'ifatin min asalaf ayaa qabaan oo muslimiinta marna uma banaana dagaal inay ashhurulxurum ay ayaga bilaabaan xataa gaalaba ha ku bilaabaan ay leeyihin inay ayagu bilaabaan lama ogola waa inay dagaalka ka fadhiistaan oo ayna is afartaa bilood dagaalamin laakiin jumhuurta way khilaafsan yihiin jumhuur ulculamaa arrintaas way khilaafsan yihiin waxay leeyihiin yani arrinkaas in yani ibtidaa lqitaal yani muslimiinta inay dagaalka ayagu bilaabaan ah waa mansuukh bay leeyihiin oo reebidda la reebay waa la nasakhay bay leeyihiin way banaan tahay bay leeyihiin ibtidaa lqitaali fi ashhur lxurum gaalada in ashhur lxurum lala diriraayo way banaan tahay maxaa yeelay waxayna deliishanayaan aayadda fi suurati tawba ku jirto allah uu leeyahay faida nsalakha ashhur lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum saasay odhanayaan ashhurulxurumkan marku dhammaado mushrikiinta meeshaad ku heshaan badiloda ashhurulxurumkan waxay leeyihiin waa dadkii cahdigii iyo amaantii iyo yani maarata ashhur tasiir alarbaca la yidhahdaa bay leeyihiin ee ma aha afartii loo qabtay muddadii la siiyey weeyey odhanaya marka lagama soo reebin bay leeyihiin shahran xaraaman min hayrihi sidaas darteed ibnu jariir atabari yani wuxuu xikaayoonayaa uu soo guurinayaa ijmaacba inay tahay arrintan inuu allah subxaanau watacaala xalaaleeyey qitaala ahli shirki fi lashhur lxurum saasuu maarata ibnu jariir tabari uu soo naqlinaya in dadka ahlu shirkiga lala dagaalami karo bilaha ashhurulxurumka ah sida shuhuurta kaleoto ay la mid tahay weeyaan haddii uusan dadka gaalada mushrikiinta aynan cahdi iyo ammaan aynan lahayn hadday caadi amaan leeyihiin lala diriri maayo laakiin in la bilaabo waxba maaragtay wuxuu leeyahy ijmaac buu soo guurinaya weyaan wala lhadya wala lqalaa'ida wala lhadya yani walaa tastaxilu lhadya wa hadyigii ha xalaalaysanina hadyigana maxaa la yidhaahdaa ما يهدى إلى بيت الله الحرام waxa baytullahi alxaraam loo hadiyeeyo oo geel ah oo lo ah oo ari ah baa la yidhaahdaa yani waxa la- loo hadiyeeyo maa yuhdaa ilaa bayt illahi alxaraami min ibilin aw ghanamin aw baqrin ayaa loo jeedaa weeyaan taasaa la yidhaahdaa taxliil istixlaalkeedana wuxuu noqonayaa in maaragtay boob dhicib la dhaco oo kaleeto dadka ilan yani carabtu waxay samayn jireen markay xajka aadayaan hadyi bay qaadi jireen yani maaragtay luquntay wax ugu xiri jireen markaasaa kacbada lagu soo gawrici jiray yani mina lagu soo gawrici jiray halkaasa lala aadi jiray marka ha xalaashanina baa laleeyahay o ha dhicininoo ha boobinin oo xaaraan ahaan ha ku qaadanina ilaa uu ka gaaro meeshii uu ku xalaal noqonayo uu ku gaaro ka gaaro wey waxaa istixlaalka noqon kara in laga manciyo hadyigaa laftiisa loo diido la yidhaha kacbadii maba aadayso meeshiina ku laabta ama meeshiina jooga in la yidhaha taana waa ka mid weeyaan marka hadyigaas ha xalaashanina inaad dhacdaan ama aad u diidaan meeshii uu ku xalaal noqon lahaa ha u diidinina weeyaan wala alqalaa'ida walaa dawaati alqalaa'idi ayana ha banaysanina kuwii loo kuul xiray ama loo luqun xiray xoolaha yacni hadiga waxaa loo samayn jiray waa lagu xiri jiray maaragtay ee, waxay sameeyaan yacni waxaa lagu xiraa shay lagu yaqaano oo yani inuu hadyi yahay lagu garanayo ayaa loo xiri jira luqunta loogu xiri jiray geed geed maaragtay weliba geedaha oo maaragtay xarabka oo kale iyo bay maaragtay meyraxdiisa oo kale inta la gooyaa luqunta loogu xiraa in si ummadda u garato inuu shaygan hadyi yahay marka waxay leeyihiin cadfidda hadda hadyiga qalaa-idda lagu cadfayo yani waa isla hal shay wa hadyiga iyo qalaa-id waa isku macno weeyaan waa un hadigii baa loo jeeda hadigii luquntooda xargaha loogu xiray wey saasaa loo jeeda laakiin cadabkan lagu cadfay waxay leeyihiin waa li- limaziidi tawsiyati bihi yani dardaaranka un baa la- la- maaragtay la ziyaadinaya la kordhinayaaye wax kale ma ahana waa isla hadigii laftiisi wey wala alqalaa'idi walaa dawaat alqalaa'idi wala alqalaa'ida walaa dawaat alqalaa'idina ha banaysanina marka cadfigu wuxuu la mid yahay sida masalan yani wajibriila wamikaala oo kaleeto bay la mid tahay leeyihiin wajibriila wamikaala oo kale ayay la mid tahay weeyaan marka waxay leeyihiin mushrikiinta mufasiriinta waxay odhanayaan jaahiligii waktigii jaahiliga markuu qofka mushriga ee ay soo baxayaan mushrikiinta guryahooda ay kasoo tegayaan ashhurul xurumka si ay u badbaadaan ayay waxay samaysan jireen qalladuu anfusahum bishacri walwabar geela dhogortiisa iyo tinta iyo waxaasay maaragtay madaxooda kusoo xiran jireen luquntooda ku xiran jireen waxay samaysan jireen lixaaa shajari alxaram geed xaramka yacni maaragtay geedihiisa ayay inta meeraxda iyo maaragtay ka diiraan ayay waxay ku xiran jireen luqunta si ay ammaan u helaan bay saa u samayn jireen weeyaan sidaas u samayn jireen marka yacni ha ku xadgudbinina wey marba haddiiba neefkaa luqunta loo soo xiro haddiiba luquntiisa la xiraa oo mayraxda iyo waxa lamidka iyo maaragtay eh, dhogortaas ama maaragtay eh, timahaas oo kale tinta la tidcay oo kale lagu xiraa inuu hadyi iyo had garanaysaane ha ku xadgudbinina yaan lagu xadgudbin wey walidalika ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xajinayay xajat alwadaac yani markii uu soo da- yani maaragtay dulxulayfa markuu ka xarmaday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waagii uu u baryey reerihiisuu soo dawaafay markaa kabacdi buu qubaystay oo maaragta tiibkii marsaday oo laba ragcad tukaday markaasuu hadyigii oo waday ilaa lixdan yacni neef oo geela oo aad iyo aad u waaweyn oo shakligooda qurux qurux badan yahay ayuu nabigu waday bay odhanayaan weeyaan marka qoorta u xiray ishcaarkiibuu u sameeyey iyo maaragtay qilaadadiibuu u sameeyey wixiibu ku xirxiray inuu hadyi yahay si loo garto aana lagu soo xadgudbin marka geelaas oo ilaa lixdan meeye gaarayo ayuu nabiga la soo tegay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka in la ilaaliyo wey waa shacaa'ir min shacaa'ir illah in lagu xadgudbo ma aha sidaa darteed buu rabbi leeyahay subxaana watacala fi suurati alxaji dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilaahay qofka maaragtay weyneeyo waxa weeyaan yani waa taqu- taqwa alquluubi bay ka mid tahay weeyaan qofka inuu qalbigiisa baqayo ayay calaamad u tahay weeyaan walaa aamina albayt alxaraama macna wala alhadya wala alqalaa'idana macno kale ayuu ibnu katiir ku fasiraa hadda waxa weeye laa tastaxilu baa nabi macnahaasaa marna asaga wuxuuba leeyahay ibnu katiir wala alhadya walaa tatruku alhadya hadyigii inaad ihdaa bixisaan oo hadyi aad ilaa bayt illaahi alxaraam aad u hadiyeynaysaan ha ka teginina buu odhanaya walow qalaa'ida ha ka teginina walaa tatrukuu takliidaha fii cunuqiha yacni inaad luqunteeda xirtaanna ha ka teginina macnahaas ibn katiira ku fasiray wala alhadya walaa tatruku alihdaa ilaa bayt illahi alxaram bayt alxaram inaad xoolo u hadiyeysaan ha ka teginina wala alqalaa'ida inaad luqunta hadyigaas wax ugu xirtaanna ha ka teginina buu odhanayaa weya walaa aamiina albayt alxaraama walaa tastaxilluu ha xalaashanina ha xalaashanina aamiina yacni qitaala alaamiina wey dadka u qasdayo dagaalkooda aad la dirirtaan inaad laysaan oo la dagaalamtaan oo dishaan ha xalaashanina albayt alxaraama baytka ilaahay oo xurmada lahaa dadka u qasdayaa inaad yani maaragtay dishaan oo la dagaalantaan ha banaysanina weeyaan aamiinadan hadda waa la shidaa yani waxa weeye yani waxaa loo jeedaa masalan aamiin bimacnaa yani waxaa loo jeedaa alqaasidiin alaamiin alqaasidiina loo jeedaa masalan waxaad odhanaysaa amamtu kada baad odhanay amamtu kada yani idaa qasadtuhu shaygaasaan u qasday baad odhanay marka hadda aamiintan yani iyo aamiinta marka wax la baryayo aamiin la yidhahdaa farqi baa udhaxeeya tani waa shidan tahay aamiina la yidhahda imaamka markuu natijinayo oo uu maaragtay faatixada akriyo miimka in la shido lama rabo aamiin inaad tidhahdid ma waa inaa aamiin tiraahdo wey miimka ma shidna aamiintaas bimacnaa istajib waay ilahayu ajiib waay ilaahuna ajiib waay laakiin tan bimacna alqasdi waay marka waa kala laba midan waa la xoojiyaa taana waa la takfiifiyaa farqigaasay marka leedahay lama xoojiyo lama lama shido marka walaa aamiina albayt alxaraam bayt beledkii ilaahay oo xurmada lahaa dadka u qasdaya oo maka u socdaa ama baytullahi alxaraam u socdo xaj iyo cumrana ugu socdaay ha dhibinina oo dagaalkoodii ha banaysanina walidaalika qofka mar hadduu xaj u socdaa cumro u socdo wixii wanaago aad tari kartaa la taraashara oo dhan waa laga haystaa maxaa yeele ilaahay baaba reebay subxaana watacaala walaa aaminu albayt alxaram hadal cun xataa lama yidhaahdo lama yidhaahdo weya yabtaguuna ayagoo doonayo fadlan fadli oo dheeraadsiina oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday yabtaguuna fadlan min rabbihim iyo waridwaanan raadi ahaansha doonayo hadda fadlan min rabbihim fadligan waa bimacna waxaa loo jeedaa waa tijaaro wey tijaara loo jeeda leanna waxa weeye qofka markuu xajka aado inuu tijaaraysto wax ka mancinayo lama arko isagoo xaj aaday inuu haddana tijaaro ku dhex samaystaa waa kuu banaan tahay leanna ilaahay baa subaan subxaana watacaala noo baneeyey fi suurat albaqara kusoo aragnay laysa calaykum junaxun an tabtaguu fadla min rabbikum faida afadtum min carafaatin fadkuru llah ila akhiri laaya waa soo aragnay marka wax dembi oo kaa saaran ma laha adoo xajinayo inaa haddana ganacsato oo tijaaradii aad ku dhex wada tahay waa shay kuu banaan wey walidalika yani mujaahid iyo cataa iyo qataada iyo kayru waaxidin min asalaf waxay ku fasirayaan yabtaguuna fadla min rabbihim waxay leeyihin yacni bidalika tijaara ganacsigaa loo jeedaa bay leeyihin yabtaguuna fadla min rabbihim rabbigooda fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa ayagoo doonayo ayay maaragtay yani kuwaas sida u xajinaya ama u cumraysanaya ha ku xadgudbinina buu leeyahy allah subxaana wa tacaala wa ridwaanan raadi ahaanshihiisana doonay aayaddan marka waxay leeyihiin yani dadka mufasiriinta odhanayso yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaanantan waxa weeye muslimiinta ayaa waxay arkeen yani mushrikiintii awal u diiday yani xudaybiya inay aadaan waa yani ay cumraystaan waatay ka joojiyeen markii ay ayagu ay maka furteen oo muslimiintii ay libtii heleen oo gaaladii ay ka adkaadeen ayay gaalo soo xajinaysa mushrikiinaho ila mushrikiintu way xajin jireen jaahiligii ayagoo xajka usoo socda bay arkeen marka inay ku xadgudbaan bay dooneen markaasaa laleeyahay laga joojinaya walaa aamiina albayt alxaraamada yani sidaasaa loo jeedaa walaa aamiina albayt alxaraam xataa gaaladii xajka u socotay ha taabanina baa waktigaa lagu yidhi waktigaas ayaa lagu yidhi ha taabanina leanna yabtaquuna fadlan min rabbihim fadli iyo tijaaray ka doonayeen meesha xaramka waa ka ganacsan jireen way samayn jireen marka waxay leeyihin culammada waridwaanan haddii la yidhaahdo yacni waridwaanan min rabbihim wey gaaladu ma ridwaan bay rabaan marka raadi ahaansho ilaahay may doonayeen waxay leeyihin haa raadi ahaansho ilaahay bay doonayeen bizacmihim sida ayaga la ahay ayaga siday la tahay inay ra- ilaahay inuu ka raadi noqonayo bay aaminsanaayeen marka zacmigoodii baa la cabiray iyo siday ayagu la ahayd ayay aayaddu sheegaysaa mushrikiinta markii kacbada la qabsaday nebiga markuu maka qabsaday sanadkii sideedaad bayd waad ogtihiin sanadkii sideedaad way xajiyeen iyadoo muslimiintu ramadaan bay qabsadeen muslimiinta xajkii gaaladii way soo xajiyeen gaaladaas iyo muslimiintii waa isla xajiyeen ayagoo gaalada waxay xajin jireen markay xajinayaan ayagoo qaaqaawan dharka intay iska dhigaan bay ayagoo qaawan bay dawaafi jireen yacni maaragtay ayagoo mushrikiina bay samayn jireen oo maaragtay salaadoodii iyo ilaahay sidoo noogu sheegay wama kaana salaatuhum cinda albeyti ila mukaa'an watasdiya yacni waa iyagoo foorfoorinayo wax sacbinaya iyo wax lamida ayay samayn jireen marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad markuu yacni la gaaray ma uunan xajinin nabiga waa ka haray calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo diray xajka muslimiinta abubakar oo madax uga dhigay gaaladiina waa la soo xajiyeen sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaad mushrikiintana way xajiyeen carabta meel walbay ka wada imaan jireen xajka markii la gaaro way xajin jireen abubakar baa madax ka ahaa markaasaa suuratu tawba soo degtay markay soo degtay buu cali bn abi aalib ayuu nebiga suuratu tawba u dhiibay markaasuu gaarsiiyey abubakar ka daba teg yidhi niyaaba nebiga asagoo ka naa'ibay inuu akriyo suuratu tawba waa sanadkii sagaalaad wey markay mushrikiintii oo dhan soo wada xajiyeen muslimiintuna ay meesha madax ka tahay oo abubakar uu madax ka yahay nebigana uu madiine joogo ayaa marka waxaa dhacday in suuratu tawba oo cali bn abi aalib ku akriyey maalintaas ayay mushrikiinta laga joojiyey oo allah leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid alxaraama bacda caamihim hada wain khiftum caylatan fasawfa yugnikum allahu min fadlih yani muslimiintii muminiintii waxaa laleeyahay mushrikiintu waa najis wey baytullahi alxaraam sanadkan kabacdi yaysan usoo dhawaanin ha laga joojiyo sanadkii sagaalaad baa marka mushrik xajiyo u dambaysay sanadii tobnaad ayadoon wax mushrigoo imaanaya jirin ayuu nabiyullaahi maxamed soo xajiyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka sanadkaas tobnaad ayuuba nabiga xajiyey xajat lwadaaca la yidhaahdaa waa halka xajoo nabiga uu xajiyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo xajiyey weeyaan marka yani wuxuu la tegey waxaa kamid ahaa cali bn abi aalib markuu aayaddaa akriyo dabadeed haddana xadiidkii nebigu u faray anlaa yaxuja bacda alcaami mushrikun walaa yatuufana bilbeyti curyaan yani qof mushriga inuusan sanadkan kabacdi soo xajin karin qof qaawana inuusan beytka ilaahay uusan dawaafi karaynin maalintaasaa la joojiyey markaasuu sanadkii tobnaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo xajiyey weeyaan idaa xalaltum fastaaduu wa idaa xalaltum haddii aad xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsada ilaan markaad idinka xaj iyo cumro xarman tihiin in aad ugaarsataan waa laydinka reebay markaasuu rabbi wuxuu leeyay waidaa xalaltum haddaad xalaal noqotaan oo aad ka xalaal noqotaan ixraamkiinii wey ixraamkiinii haddaad ka xalaal noqotaan ama cumradii aad xarmanayd baad dhamaysatay ama xajkii aad xarmanayd baad dhamaysatay markaad xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsada waxay kaloo culammadu yidhaahdaan waidaa xalaltum ay idaa akhrajtum min alxarami ila alxilli haddii aad xaramka ka baxdaan la ugaarta xaramka mar kastaba ma banaana in la ugaarsado ama xarmanow ama ha xarmanaanin ugaarta xaramka marba laguma ogola xaramka haddaad ka baxdaan oo yani xuduuddii xaramka aad dhaaftaan markaa kabacdi ugaarsadana waa la yidhaahdaa macnahaas inay ku fasiraan weya marka fastaaduu amarkan oo ilaahay bixinayaay waxay leeyihin culummada ma ahan amru wujuub ma aha amru iijaabin ma ahane waa amru nadbin waa shay iska maaragtay jaa-is ah oo kuu banaan weeyaan amru jaa-isa waay markaad xalaal noqotaan ugaarsada leanna waxay leeyihiin yani waxaa la yidhaahdaa shay kasta kulligii oo shalay kuu banaanaa markaa kabacdina lagaa xarimay limuujibin shay keeno in laga xarimaahi yani dartii lagaa lagaaga reebay oo lagaa xarimay uma haddana lagu amro amarkaas waxay leeyihiin waxa weeye yani waa amru jawaas waaye amru wujuub ma ahanay leeyihin waajib maaha waa shay jaa-is masalan waxaa kuu banaanayd intaadan xarmanin ka hor inaad ugaarsato waa kuu banaanayd soo ma qofka inuu ugaarsado ugaarta barriga waa kuu banaan tahay laakiin markaad xarmato xajka baa lagaa reebay ama cumro xarmato marka shay waxaa jiro kaa reebay sababtiisa lagaaga joojiyey ugaarsigii haddii shaygii ou dhammaado amarka markaa lagu siiyaa lagu yidhaahdaa fastaaduu waa ibaaxadii unbay u noqonaysaa maaragtay ee maahan waajib ma aha sida masalan salaadoo kaleeto waxaa la yidhi faidaa qadaytum asalaata fantashiruu fi lardi baa la yidhi salaada intaanan gelin ka hor qofka waxaa la rabaa intishaar fi lardi inuu shaqaysto oo xamaasho oo risiqiisa raadsado waa la doonaya waa mubaaxay kuu taha kuu banaan tahay waa jaa-is wey laakiin markaa salaada gasho wax shaqaa ma jirta shaqadii o dhan waa soo xirtay salaad baabad gashayba salaadaanaa kaa reebtay camal tijaare iyo midna kuma jirto mar haddaad salaad ku jirto salaada markay kuu dhammaato waxaa la yidhi fantashiruu fi lardi waa amar soomaa amarkaas marka waajib ma ahane waa iska jaa-is wey shalow kuu banaanaa lagaa reebay licaaridin haddana waa laguu baneyn marka saasoo kale un bay la mid tahay nusuus aad u bara badan bayna leedahay weya walaa yejrimanakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qawmin dad carooshihii aada u carooteen yuusan idinku xambaarin shana'aanu qawmin yani walaa yejrimanakum yani jurmiga hadda laa yaxmilanakum aa loo jeeda laa yaxmilanakum ayaa loo jeeda maalan waa luga carabiya way cabdullahi bn cabaas iyo qataade iyo saas ku fasira laa yaxmilanakum ay ku fasiraya waxaa la yidhahdaa jaramani fulanu baa dhihi hebel ayaa maaragtay igu xambaaray calaa an calaa an sanactu kada yani xamalani fulan calaa an amal calaa an calaa an sanactu kada hebel baa igu xambaaray inaan sidaa sameeyo waa igu maaragtay hebel baa igu khasbay saasoo kale weeyaan marka yaysan idinku xambaarin shana'aanu qawmin qoom carabi marka waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi yaa la yidhahda shana'aanu qawmin waa laisku idaafeeyey marka waa masdar oo maaragtay mafcuulkiisi loo idaafeeyey weeyaan shana'aanu qawmin dad caroonshihii aada u caroonaysaan waa mushrikiintii wey carada aada u qabtaan iyo cadaawadda aada u qabtaan darteed ansaduukum inay idin jeediyeen can ilmasjid alxaraami masjid alxaraam inay idinka jeediyeen waagi xudaybiye aada joogteen yani sanadkii yani uu nabiga soo cumraysanayay ay mushrikiinta hor istaagi jireen wey waktigaas oo meesha xudaybiyadana lagu joojiyey yani inay idinka joojiyeen oy idiin diideen baytullahi alxaraam daraaddeed caradii aada u carooteen iyaysan idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan oo aad gaaladii waxaysan ahayn iyo dembi aysan lahayn aad kula dhaqantaan ictidaa inaad ku samaysaan shay aan xalaal idin ahayn inaad ku samaysaan yaysan idinku xambaarin oo allah leeyahay subxana wa tacaala aayaddan waxay ka mid tahay yani waxyaalaha islaamka cadaaladiisa waxyaalaha tusinayay ka mid tahay mushrikiinta nabiyullaahi moxamed oo u socdo cumro oon dan kale lahayn iyo asxaabtiisii oo kun iyo afar boqol oo nin gaarayo ay soo baxeen markaas waxay u joojiyeen meesha xudaybiye la yidhahdo waxay ku khasbeen halka inay hadigooda ku gowracaan dabadeetana ay madiine ku laabtaan nebigana waa ka yeelay salawaatu llahi wasalaamu calayh muslimiintu way ka caroodeen caradaasa marka waxaa la leeyahay haddii maanta idinka aada guulaysateen oo baytullahi alxaraam gacanta ku haysaan maadaama shalay ay idiin diideen yacni ictidaa hadda ha ku samaynanina ha ku xadgudbinina waxaan idiin banaanayn marna ha ku samaynanina weeyaan marka shana'aanu qawmin waa la akriyaa oo labada maarata nuunka hore waa la fatxiyaa waana la reeba shan aanu qawmin waa laba luqo oo jirta wey qira'aadka sabcadan ka mid ah weya shan aanu iyo yani shana'aan labadaba waa la yidhahdaa wey leanna ibnu caamir baa akrinaya shan-aanu qawmin oo akriya nuunka hore reebaya qura'ada inteeda kalena shana'aanu labada fatxo bay akrinayaan weya ansaduukumtaan waxa weeye yani fatxada ansaduukum waa qira'at ljumhuur hamzada in la kordhigo oo marka ansaduukum mafcuulu liajliha ka dhigeen liajli ansaduukum inay idin joojiyeen oo idin idin idinka reebeen inaad xaramka timaadaan yani can ilmasjid alxaraami bay idinka reebeen taa waa la yidhaahdaa qiraa'o kalaa jirta oo maaragtay abu camar iyo maaragtay ibnu kathiir ay akrinayaan qira'a abu camar ibnu kathiir ay akrinayaan oo hamzada lahoos dhigaa oo waxa weeyaan ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام sidaas ay akrinayaan marka inta waa shardiya la yidhaahdaa markaasoo kale oo yani culamada qaarna way diidaan di in saduukum la yidhaahdo way radiyaan laakiin qiraa'adan waa qira'a mutawaatira oo quraadii yani qiraa'aadka maarata mutawaatirka ka mid ah oo akrinaya abu camr iyo iyo maarata ibnu kaiir ay akriyaan weeyaan marka yani waxaa loo jeedaa qira'adan waa qira'a mutawaatire macnaheeda markay culummada tawjiihinayaan waxa weeye walaa yejrimanakum yuusan idinku xambaarin muslimiintiyey shana'aanu qowmin dad caradood in saduukum hadday idin jeediyaan yani waxaa loo jeedaa cala sabiili alfardi wataqdiir haddayba idin jeediyaan wey haddiiba ay dhacdo ay dhacdo inay idinka jeediyaan can ilmasjid alxaraami masjid alxaraam inay idinka jeediyaan haddayba dhacdo yani yuusan caradiina idinku xambaarin aada u qabteen gaaladaasi an an tactaduu inaad xadgudubtaan wax soodintiina inaad tallaabtaanoo waxaan la idiin banaanayn inaad la timaadaan yani yaysan idinku xambaarin weeyaan watacaawanuu cala albiri wataqwa marka labada qiraaba laba qirao mutawaatira wey watacaawanuu isku kaalmeeya cala albiri samafalka iskugu kaalmeeya yani iskugu kaalmeeya wataqwa alla kabaqidana iskugu kaalmeeya marka atacaawun cala albiri wataqwa ayaa la rabaa waxaa loo jeedaa yani allah dadka mu'miniintaha wuxuu farayaa inay khayrka iskugu kaalmeeyaan wanaagga iyo alla kacabsiga in laiskugu kaalmeeyo ayuu farayaa markaasna aakhirkana wuxuu reebi doonaa alism waalcudwaan in laiskugu kaalmeeya buu ilaahay aayadda qeybteeda dambena uu ku reebaya weyaan marka maxaa la yidhaahdaa albiru maxaa loo jeedaa yani maxaa loo jeedaa albir maxaa la yidhaahdaa culummada macaani dhowray ku sheegaan laakiin bir waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii uu ku rumoobayo kullu amrin yasduku calayhi anahu min albiri wataqwa kainan ma kaana wuxuu doonaba ha noqdo wax alla wixii samafal uu ku rumoobo o dhan ayaa biri la yidhaahdaa weeyaan albir wataqwa inkastoo culummada qaar ay kala farqiyaan qaarna isku mid ka dhigaan qaar way kala farqinayaan waxay leeyihiin biriga waxaa la yidhahdaa mutaabacatu lamri wixii lagu faray ood saraacdo ood la timaado taqwadana waxaa la yidhaha mujaanabatu nahyi wixii lagaa reebay ood ka fogaato oodan samaynin taa baa la yidhahdaa qaar culummada ka mida waxay leeyihiin albiru wataqwa waa laba lafdi oo isku macno ah laakiin kurriga lita'kiid in la xoojiyo la adkeeyo unbaa loo soo celceliyey wax kale ma ahan bay leeyihin albiru wataqwa yacni in la iskugu kaalmeeyo ayaa la rabaa walaa tacaawanu ha iskugu kaalmaynina haddaa mu'miniintii tihiin cala alismi waalcudwaan cala alismi dembi iyo walcudwaani xadgudub cadowtinimo oo xadgudub ah ha iskugu kaalmaynina wey marka yacni alismu hadda waxaa loo jeedaa bay leeyihiin waxaa loo jeedaa tarku maa amara allahu bificlihi wuxuu rabbi faray samaynteeda oo laga taga waa ismi baa la yidhaahdaa cudwaankana waa mujaawazatu maa xad allahu fii diinikum wax alla wuxuu ilaahay diintan ku xadeeyey sohrinta u yeelay oo la tallaabo ayaa cudwaanka loo jeedaa taasoo kale laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam albiru walismu wuu noo fasiray albiru walismu waxaa la yidhaahdaa wuu noo fasiray xadiidkii imaam muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu yani nawaas ibnu samcaan ayuu wuxuu leeyahay nawaas baa wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can albiri walismi nabigan waxaan weydiiyey waxa la yidhahdo biriga samafalka iyo waxa la yidhaahdo maaragtay ismiga waa maxay baan weydiiyey markaasuu nabigu yidhi albiru xusnu lkhuluq walismu maxaaka fii nafsik wakarihta an yaطalica calayhi nnaasu biriga waxaa la yidhahdaa buu yidhi dabeecadda wanaagsan waxa wanaagsan xusnu lkhuluq dabci wanaagsan wey ismigana waxa naftaada maaragtay ku laablaabto qalbigaada ku laablaabto oo dadku inay kugu arkaan aad diidan tahay ayaa ismigana loo jeedaa buu oranaya wey marka atacaawun cala albiri wataqwa dadka muslimiinta sidaasaa la rabaa inaanan xumaanta laiskugu kaalmaynin khayrka laiskugu kaalmeeyo yani atacaawun cala albiri wataqwa alla kacabsiga laiskugu kaalmeeyo yani qof muslimoo la dilaayo dhiiggiisa ina ugu kaalmaysa ma aha xoolaha qof muslimoo la dhacayo ha ugu kaalmayni maujeedaa wixii khayr ahoo wanaag ahoo ummadda wax tarayo ugu kaalmee atacaawun cala albiri wataqwa yani marku uu sheikhulislaam ibnu taymiya markuu ka waramayo fi siyaasa sharciya kitaabkiisa yani siyaasa sharciya biislaax araaci waraciya kitaabka la yidhahdo wuxuu leeyahay faina tacaawuna noocaani tacaawunku waa laba nooc wey nooc waxaa la yidhahdaa cala albiri wataqwa jihaadka oo laiskugu kaalmeeyo iqaamat alxuduud oo laiskugu kaalmeeyo xuquuqda dadka oo loo oofiyo laiskugu kaalmeeyo dadka mustaxiqiinta ah waxoodii la gaarsiiyo la siiyo wax alla wuxuu ilaahay amray oo la waxeeyo iyadoo khashyo ilaahay iyo wax cabsi ilaahay ay la jirto taasaa la yidhaahdaa ismiguna waxaa la yidhahdaa buu yidhi tacaawunka labaadna waa cala alismi waalcudwaan yani dhiig macsuum ahoo la reebay daadintii in maaragtay dad laiskugu kaalmeeyo xoolo macsuum oo la ilaaliyey oon la ogolayn in la qaato xaqdarro lagu qaato dad aanan mutaysanin in la garaaco garaacidoodoo laiskugu kaalmeeyo wixii lamid ahoo shareecadu xir- xarimtay laiskugu kaalmeeyana alifm walcudwaan buu noqonaya weya marka watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcudwaan tacaawunka hadda ay maarata ururada hadda islaamiga ay samaystaan oo yidhahdaan waa tacaawun lama yidhaha tacaawun ikhwaanana yani ka tacaawun ma waxay kuleeyihiin kan koox buu samaysanayaa horjoogo u samayna kan horjoogo kale u samaysanaya koox toban kooxaada muslimiinta laga dhex samayna markaasaa koox walba markii tirahdo war waxaan muslimiinta in la kala tafaruq baa la yidhahdaa ee ka joog ma ilaahay wuxuu yidhi watacaawanu cala albiri wataqwa oo hadda muslimkii waaba kala geenaysaay boqolaal firqaad u samaynaysaa ayaa kuu baneeyey waa tacaawun cala alismi walcudwaan wa lanna muslimka ilaahay inta uu nusuusta qur-aanka ku faray wadajirka muslimiinta ayaa wax walba ka weyn inta aayaadka aad u tira badan yihin nusuusta tilmaamaysa oo axaadiistaana lama xisaabin karo in muslimiintu ay mid noqdaan oo aan la tafaraaruq iyo kala tag iyo kooxa kooxa iyo xisbi xisbi iyo inaan loo samaynin aktar min maran aayado badanaan kaga soo hadalnay muniibiina ilayhi wattaquuhu ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني مجد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه تفرق إلهي والريبة marka tafaraaruqii muslimiinta lagu kala geynay oo laisku nacayay oo qolaba qolada kale xas- xastaysay inaad tidhaahdo waa tacaawun waa taxriifu nusuus wey nusuusta oo macnaheed dabagediso weeyaan marka taasna ma noqon karto weeyaan wixii al- albir wataqwa in laiskugu kaalmeeyaa la rabaa الاسم والعدوان وحي تقاطع تدابر المسلمين تؤكيني إن الاسكوك كالمينين بلدوني يوميا واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله ألي شديد العقاب عقاب في سبيله أذكي هاي ويه مركز كإلالية الله عقاب في سويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد